wasaaradda warfaafinta maamul goboleedka puntland ayaa dooxada wow oo ku taala duleedka magaalada garowe ku qabatay munaasabadda toddobaadka dhaqanka puntland waxaa ka qayb galay munaasabadda madax ka tirsan maamulka puntland dhalinyaro iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland maxamuud aydiid ayaa ka warbixiyey muhiimadda xuskan toddobaadka dhaqanku wuxuu ku yahay barnaamijka dowladdu ka mid yahay sanad walba puntland waa la qabtaa kasoo qaybgal weyn oo madaxda dalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kii markaa firaaqada jabuuti jaamxo uu kasoo qaybgalayo maqaam weyn bay leedahay xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey toddobaadka dhaqanka puntland waxa weeyaa furitaankii toddobaadka dhaqanka puntland fariintan halkan ka faraya waxa weeye reer puntland oo dhan qof qoys guruub koox cid walba waxa ay tahay inay xilka saaran baa wuxuu yahay inay xusaan toddobaadka dhaqanka puntland meeshay joogaan bay ku xusaan ururada dhaqanka hadday ahaan lahayd degmooyinka hadday ahaan lahayd gobollada hadday ahaan lahayd furitaanka toddobaadka dhaqanka puntland toddobaadka dhaqanka puntland waa toddobaad si joogta ah sanad walba looga xuso puntland oo ay dowladihii kala dambeeyeyba ay wadeen si joogta ay wadeen waxaan ku faraxsannahay maanta inaanu jawi ka duwan jawiyadii aanu ku daafuri jirna aan ku daafurno bandhigyo suugaaneed bandhigyo agab dhaqan iyo cunto dhaqan dooxada wow oo ku taala duleedka garowe ayaa kulansatay dhir qurxoon biyaha roobka xoolo iyadoo oo goobta lagu soo bandhigay ciyaaro iyo dhaqanka soomaaliyeedda